Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku kulmay magaalada Asmare ee caasimadda Eritrea laba toddobaadun kadib markii Muqdisho iyo Addis Ababa ay Ankara ku gaareen heshiis uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Turkiga kaasi oo soo afjaraya khilaaf muddo sanad ah u dhexeeyay labada dhinac oo ka dhashay heshiiska dhanka badda ah ee Addis Ababa ay la gaartay Somalilan Professor Shaafici Yuusuf Cumar waa diblomaasi sare oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya anigu waxaan qabaa booqashada madaxweynaha uu aaday Eritrea iyo wafdiga wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo oo loo diray Masar inay xoojinayso heshiisyadii hore oo naga dhexeeyey aynan waxbaba u dhimeynin heshiiska annaga iyo Etoobiya balse shaqaba kuma leheen heshiiska soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeya dalkaasaad la heshiinaysiin iyo dalkaa lama heshiin kartiin kuma jirto oo dictation in naloo yeedhiyo iyo faragelin wixii la diidanaa ayay ka mid ahayd heshiiska ankarana wuxuu xaqiijinayay qodobadiisa ugu muhiimsanaa labada wadan inay ixtiraamaan madax bannaanida qarannimada iyo midnimada dabcan in lagu yidhaahdo dalka ha la hadlin annagaa isku xunnahay lama hadli kartid lafteedu waxay ka mid tahay in siyaadadaadii qarannimadaadii madax bannaanidaadii wax loo dhigay sida wasiirka arrimaha dibaddu sheegayna heshiisku kuma saabsaneen bad la siiyey laakiin waxay ahayd sida ay u isticmaalaan dalalka jaarka uncalos inay u isticmaasho waxaan qabaana shakhsi ahaan dadkuna u badan yihiin ay xaqiiqduna tahay shuruucda caalamkuna ay sheegaysaa soomaaliya inay xoojiso maadaama dal soo koray ay tahay inay ku qasban tahay dalal badanna inay sii badiso xulufo badanna inay ku qasban tahay say u ilaalisato maslaxadeeda amni horumar iyo diblomaasiyadba labada hogaamiye ma aysan xusin heshiiska ankara inkasta oo warbaahinta asmare ay sheegtay in labada mas-uul ay ka wada hadleen adkaynta heshiisyadii horey u dhexmaray oo ay ku jiraan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ayay asmare ku wada saxiixdeen soomaaliya eritareya iyo masar soomaaliya ayaa sidoo kale maalmo ka hor wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi u dirtay qaahira iyadoo tallaabooyinkani ay dad badan u arkaan kuwa ay soomaaliya ugu xaqiijinayso masar iyo eritareya in heshiiska ethoobiya aanu wax saameyn ah ku yeelan doonin iskaashiga soomaaliya kala dhexeeyo qaahire iyo asmara injineer axmed dee maxamed muuse waa baro jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho waxaana uu qabaa in uu jiri karo walaaca la xidhiira heshiiska ankara ani ahaan waxay iila muuqataa booqashadaas madaxweynuhu asmare ku tegey laba wafdina uu u diray etoobiya iyo masar inaanay ahayn siyaasad arrimo dabadeed oo fadhida madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay aada u muujisid inaanay heshiiskii lala galay etoobiyaanka ee ankara aan wax saameyna ku yeelan doonin dalalkaas markii hore ee madaxweynuhu jaalka la ahaa laakiin dee kor waa yeel waa wada indhaa layidhi siyaasaddana intaynu inagu weli iska kabanayno oo soo kabanayno iyagu horay u socdeen waa la ogyahay waxa etoobiyaan damacoodu yahay iyo waxa ay rabaan dhammaanba heshiiskani waxa uu ku saabsan yahay oo weliba ordogan uu ku diiqdiiqsaday isagoo afkiisa ku hadlaya wuxuu heshiisku ahaa marka masar iyo dalka la yidhaahdo eritrea labadaba way ka dharagsan yihiin waa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa ku maqalay hoostana ka yidhaahdaan de adeer annaga hawshaas nooma taalle adugu haddaad go-aan qaadatay waa idinka ee la dabaasha hawshiina suuragal inay yidhaahdaan masay u badan tahay weeye laakiin in kabuubiyo looga dhigo booqashooyinka yaryar oo weliba dad fara badan oon siyaasadda dibadda aqoon u lahayn la diro waxaad moodaa in aanay wax badan soo kordhin doonin aniga aragtidayda baan hadlayaa marka dooli iyo yaanyuur hal dambiil laguma wada qaado dowladda soomaaliya ayaa dhowaan wafdi u dirtay magaalada addisababa si ay usii wadaan qorshaha fulinta heshiiskii ankara inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay qaadeen labada dhinac oo la xiriira eedeyn dowladda federaalka ay u jeedisay etoobiya taasoo ku aadanayd faragelinta ciidamada etoobiya ee jubbooyinka inkastoo ay etoobiya ay taasi beenisay haddaba sidee dowladda ay u maareyn kartaa xaaladda gobolka sida isbahaysigii ay la samaysatay masar ee eritareya iyo heshiiska ay la gaartay etoobiya su-aashaasi waxaa ka jawaabaya brofesor maxamed cumar dalxa oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanka soomaaliya kana mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed wufuudda dowladda federaalka soomaaliyeed ee ay u kala dirtay ama u kala dirayso dowladaha gobolka masar sida ethoobiya eritreya iyo heshiisyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed intaba ee ay wada galeen dowladahaas waxaanu arkayaa kuwa istaraatiijiyad qoto dheer iyo xeelado siyaasadeed isu dheelitiran oo ay ahmiyad gaar ah mid weliba ay u leedahay masaalixda guud ee dalka iyo dadka iyo dowladda soomaaliyeed intaba maadaama mid weliba ay leedahay celeyskeeda iyo ahmiyaddeedaba xiriir ahaan marka loo eego ama ha noqdo xiriirkaasi mid siyaasad ku dhisan ama ha noqdo mid amni ku dhisan ama ha noqdo mid bulsho ku dhisan ama ku dhisan mid dhaqan dhaqaale sidaasi aawadeed dadka runtii arrimahaasi sida guud iyo sida gaara uga hadlaya waxaan aragtidayda ku biirinayaa inay dowladda arrin loogaga fadhiyey ee loo baahnaa inay tahay waxaa jira dad su-aal gelinaya hanaanka soomaaliya ee u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda iyo xaalada gobolka dadkaasi waxaa ka mid ah xildhibaan axmed maxamed axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya waxaan qabaa aniga maanta soomaaliya siyaasaddeedii madaxweynaha soomaaliya inuu jahawareer badan geliyey waxyaalo badan aan isqaadanayn iyo isdoodooyin badan oo iska hor imaanaya inuu isku dhex wado gobolka iyo arrimihiisa iyo dowladaha siyaasaddooda istiidan inuu madaxweynuhu ku dhex haftay wax maslaxad soomaaliyeed oo maanta meel taagan ama siyasad soomaaliyed la aamini karaa maanta oo damaanad siyaasadeed la qaadan karo soomaaliya maanta inaanay ka jirin marka waxaan anugu odhan lahaa madaxweynuhu waxyaalihii odhan jiray soomaali heshiisa dunida la heshiisa ayaa si kale oo cawaja usoo dhacay oo usoo batay usoo baxay marka waxay ku qurux badneed madaxweynuhu inuu siyaasadda arrimaha dibadda miisaamo oo dejiyo si kastoo ay ahaato waa markii sideedaad ee uu madaxweyne xasan sheekh uu booqasho ku tago dalka eritareya tan iyo markii dib loogu doortay madaxtinimada bishii meey ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii inkastoo booqashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka la eego xilliga ay kusoo aadayee xaalada gobolka saynab abuukar v o a muqdisho